asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo dhinacyada badan aynu iskala eegno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa oo la yidhi mid ka mida saddexleydeennii waxay leedahay saddexleydani waxaa la yidhi saddex saddex bay ku fadhiistaan waxaa la yidhi saddex saddex bay ku fadhiistaan haye saddexda saddexday ku fadhiistaan saddex saddex bay ku fadhiistaan haye shaf buu geel ku fadhiistaa ragna shinsi buu ku fadhiistaa shayna qoob buu ku fadhiistaa waxaa la yidhi saddex bay saddex ku fadhiistaan shaf buu geel ku fadhiistaa ragna shinsi buu ku fadhiistaa shayna qoob buu ku fadhiistaa saddexdaas ayay saddex ku fadhiistaan aada uga fiirsa dhegaystow shafku geela waa qayb muhiim u ah waana meesha diiran ee saad u taqaanaba shafka geela loo yaqaano ee geelu dhulka uu dhigo sidiisaba geela waxaa caado u ah ama dhaqankiisa waxaa ah geelu markuu fadhiisanhayo inta uu sida rasmiga dhulka u dhigo xubnaha loogu imaadaa waxaa weeye labada ricidood waa labada ricidood ee hore labada goroflegad iyo shafka waa shan shantaas iyagu waa dirito waxaa soo raaca labada shanshagadle iyo labada low waa shan iyo afar sagaalkaa meelood ayuu geelu si toosa dhulka u dhigaa waana sagaalka meelood neefka geelu hadduu seexanayana uu ku seexdo hadduu nasanayana ku nasto hadduu fadhiisanayana uu ku fadhiyo sagaalkaas xubnoodii waa sagaalka rismiga ah walow iyaga laftoodu ay sii kala xoog badan yihiinoo laga yaabo qaybaha ugu muhiimsan inay shafka iyo ricilaha ama goroflagadyada ay yihiin sagaalkaa meelood ayuu geelu si toosa ugu fadhiistaa sidaa darteed ayaa qoladii tafliiqiyayaalka ahayd ama qoladii tilmaamahan bixiyey waxay dhaheen saddex saddex bay ku fadhiistaan haye shaf buu geel ku fadhiistaa ragna shansi buu ku fadhiistaa shayna qoob buu ku fadhiistaa hadduusan weelku qoobba lahayn ama salba uusan lahayn dee muxuu ku fadhiisanaa qoobba malehe dhinac buu u dhici si dhakalkii weel cala dhihi jiray caanaha daadin jiroo kale ayuu noqon hayaa waa dhakalkii bilaa qoobka ahaa waa kow waa midda labaad shaf buu geel ku fadhiistaa geel aan shaf lahaynna dee fadhibo ma jiro oo meeshaa hoogiya ba'baa ka dhacayo sida iida inuu seexdaa laga yaabaa oo iyadana waynu isla fahanay ragna shansi buu ku fadhiistaayo raggu sidiisaba hadduusan karti iyo waxqabad tirsanin dee fadhi ma jiro oo maarata cilladaha soomaalida haysta maanta ee caanka ku ah ama aynu aragnay aynu qarsanayno ama ceebaha inugu yaalla balaayadaa unbaa soo bixiyo taasaa waxay iska noqonaysaa mid iska caadi aho layskala qabsaday oo maaragtay ina saala weyne oo dhan la dhaho waa mas-uul oo ina maaragtay diga weyne oo dhan la dhaho waa kan oo ina dhoofaaq oo dhan la dhaho waa hoog iyo ba oo dadka farada badan maaragtay ee kala duduwan ee aan kartida iyo dadnimada iyo wax maaragtay loogu xisho ama wax tabaroo lagu ammaaniyo awoodba aan lahayn inay dadka horjoogayaal u noqdaan oo iska caadi noqoto dadkuna iskala qabsadaan dee sida maanta ina haysatoo kale weyaan rag aan shinsiba ahayn ayaa madax u ah soomaalida oo aan shin iyo shinsi midnaba asal iyo farac u lahayn si kastaba ha ahaatee waxa weeye saddex saddex bay ku fadhiistaan shaf buu geel ku fadhiistaa ragna shansi buu ku fadhiistaa shayna qoob buu ku fadhiistaa saddexdaasaa saddexdaasi ku fadhiistaan bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta idamka eebe mahmaada maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maantana waxaa la yidhi damac iyo duulaanba rag kama dhammaado damac iyo duulaanba rag kama dhammaado